aan ku horeynay madaxweynayaasha kenya iyo somalilan ayaa warmurtiyeed ay talaadadii si wada jir ah u soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen xaqiijinta sii xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dhinac labada madaxweyne ayaa sheegay inay wadaagaan iskaashi ka dhexeeya qayim ujeedkiisu yahay xoojinta nabad waarta xasilooni iyo barwaaqo wadaag ah kulanka madaxda somalilan iyo kenya ayaa sababay in dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u jarto kenya haddaba wariyaha v o eda sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ugu horreynna waxay weydiisay kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta shirarka yagu way fiicnaayeen wixii aanu ka soo saarrayna waxaanu kusoo dirray communikedii aanu wadajirka usoo saarray bay ku dhanyihiin markaa qodobada waan filaya inay soo gaareen dee intaasaanu kusoo urray wixii aanu ka waxoodnay waan gartay madaxweyne socdaal kanad kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday mase nala wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyey hadda haao dee horta kolka horeba xili wanaagsan baan lahayn oo halkan xafiis oo nooga fara diblomaasiya iyaguna mar walba waynu la soo xidhiidhayeen markaan horta labadooda xila waanu ahay markii aanu xoojino aanu safarkaana ku heshiinay saasuu nagu casuubay madaxweynuhu markaa xidhiiri jiray un baanu sii xoojinaa mid cusub la bilaabaya maaha waan gartay wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya xidhiirhkoodu uu aada u xun yahay idinku see u aragtaan horta labada dal wax ka dhexeeya faragelin oo anagu waxaa ka dhexeeya maanaan faragelin hawshaana ma gelayno dee wixii ka dhexeeya waa laba dowlada igi jirta annagu kenya waxaa noo naga dhexay baan ka wada hadde laakiin dowladda soomaaliya waxay u aragtaa somalilan inay ka mid tahay waxyaabaha faragelinta ah ee kenya ku eedeyneysana dabcan waxaa loo tarjumi karaa inay qeyb ka mida tihiin sababaha ay xidhiirkii diblomaasiyadeed ugu jartay marka arrintaa bal ka warran dee maanta hadday dowladda xidhiirka u guuriyeen waxay ila tahay waa go-aanay gaadheen qoladaan si joogtaa waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan somaliland baa soo dhoweyseen oo aan ka soo qaado tii hore ka dhacday geni conakary waxay dee ila tahay dalkii aanu u tagnaba ee nasoo dhaweeya xidhiirkaa u gooya bal markaasanu arkay ummadda cidda isku soo dhaanaya wey dowladaha caalamka ama dowlada afrikada kusoo hadhee dowlad badan oo afrikaan u tagnay oo intani kawa nagu soo dhaweeya baa jira midaba gacaha u gooyeen xiriirka marka waxay dalka dooleynta kusoo hadheen waan gartay madaxweyne marka idinka iyo soomaaliya waynu u geli doonaa dabcan wadahadallaa jiray jabuuti idinku dhex maray hase haatee arrimaha kenya intaynaan ka baxeen dowladda kenya qodobadaad ka wada hadasheen ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo ammaanka howlahaasi markaas siday u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan iminka siaad arteen baan ku heshiinay labada dowladda siday u fuulahaayeen ee loo geli lahaa farsamo ahaan ee loo daadegi lahaana wasaaradaha iyo guddiyada loo xil saara ayaa shubin doona inaanu fuulnay degdeg u fuulnay waanu ku heshiinay marka qodobada aanu ku heshiinan soo saaray fuulintooda waanu wadnaa waana fulayaan soomaaliya hore waxay u sheegtay muwaadiniinta kenyaanka ah inay ka soo qaadanayaan safaaradda soomaaliya dalku gal ama fiise arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya somalilan ee kenyaanka ah iyo kuwa iminka jooga gudaha somalilan maya maya dee anaga xamar soddon sanaba dowlad baanaan u ahayn taa maxaa keenay anagu dad labadooda kala gaaro soddon sano jaara baanu nahay iyagun baa dee dadka yidhahda waanu xukumaaye soddonkaa sana mid walba dee curaha waana xukumaa somaliland anaa xukuma soddon sana way ogyihiin kuma jiro sistamkooda ma wada shaqayno laba doonoo jaaraan nahay anagu soomaalinimo iyo jaar iyo wanaag baan u haynaa iyagaasa duurduur kale markaa saamayn mayso waxay gooyeen
dadka ay dowladda soomaaliya sheegtay toddoba cisho gudahooda inay dalka soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga somalilan ee muwaadiniinta kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabtaa hargeysa iyo magaalooyinka kale somalilan somalilan ma shaqa kuleeyihin may maamulaan tan isood soo gaara xamar baa lagu ilaaliyaa oo haddii caawa ciidankan ay ka baxaan isaga aan meel gala garanayni maxaa somalilan ka galay haddii aynu markaa eegno dhinaca isku socodka muwaadiniinta somalilan siday ku iman karayaan kenya muwaadiniinta kenyana siday kusoo degayaan somalilan haddaanu bilownay in xafiisyo lafaru ka heshiino degdeg baa loo furi doonaa dabeetana si raaxada iman doona somalilan xiriirkana dhex maraya waa ina muwaadiniinta iyagu si dhib yar oo fudud ka yimaadaan si nabadgelyaana ku joogaan oo nabad weli arrintaa ka heshiis yihiin dadkooda baacabshirkooda iyo xidhirkooda waa inuu noqdo mid fudud oo hawl yar waanu fulayaa waan gartay laakiin bisha march ee carabka lagu dhuftay ama lagu xusay war-saxaafadeedka muddo aynaga xigta muddadaa ka hor sidee ayay iskugu safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda imika way soo socdaan haddaba waa naga dhimid maanta iyo beriba way socdaan waa ka buuxaa somaliland nairobi kenyaankuna waa joogaa somaliland hadda waa la socdaa wax dhibaatay xaggeeya ma jiro waanu sii wanaajinayna kenya markaa ma isla qaadateen in baasaboorka somalilan lagu soo galo dalkeeda waa anagu waanu ku soo galno intayan socotaaba somaliland gaarsiiano caalamka dhina ku maraaye wixii kale halkaa ka dhibanna wadahadalkii waa la dhameeyey madaxweyneyaashu waa soo ogolaaday gudidikii guddidii farsamada iyo immigrationada iyo airlinada intaana loo daadejinaya waan gartay mudane madaxweyne e, waxaa jira xidhiidhka iskaashiga ganacsiga oo aada heshiisyadiina ku xusan E, dadka arrimaha ganacsiga oo darasa waxay sheegayaan kenya waxa ugu badan ay dhoofisaa ama ay dhulka soomaalida u dhoofisaa waa jaadka somaliland maxay soo dhoofinaysaa ee ka baac mushtarta ay dunida kale u dhoofisaa taasi waa hawl somaliland i- mar walba haysata etoobiya jaad baanu ka keenaa lacag baa naga gashay ninkii berwada bartay iibsanayana ilkama xidha wuxuu iibsanaya dadkuyagaa berwada doonta marka wixii dee sh- dastuurka ogolaya in laga baaxbisanayo sharciga iyagu iyo shareecadu ee baaxbisarka waa la ogolaa waxay diidayana waa la kala joojiyay waa hawl taalla somaliland oo dhan wax soo saaraan beeray leeyihiin xoolay leeyihiin macdan bay leeyihiin bad baanu leedahay waa xoojinaa wax soo saarka hadbi hadbadi itaalka iyaga ah waan gartay e, somaliland muddo soddon sannadood ku dhow oo hadda bilo kooban ay- ay ka dhiman yihiin waxay e, u xusulduubaysay siday u heli lahayd ictiraaf caalamiya kenya hawlahaas dabcan waad ka wada hadasheen sidaad horeba u sheegtay maxay idin kala qaban kartaa Halk- rajaynta leeg baad se ka qabtaa oo aada u sheegi kartaa dadka somaliland dariska ay ku dhegaysanayaan dowladuhu waxay ku hadaan miyaa lagama sheego rajo wanaagsan baan ku qabnaa hawle aan kula hadalada fuliyaan ma ka madax bannaan yahay xidhiidhkan cusub ee imika sida war-saxaafadeedka ku qoran lagu xusay in la xoojinayo ee kenya iyo somaliland u dhexeeya xidhiidhka xumaaday ee soomaaliya iyo kenya ruuxa soomaaliya kenya ka dhexeeya annaga nama khusay laba dowlad madax banaan dantooda ka wadsanaya maanta soomaaliya goysay xiriirkii hadday soo ceshadaan nama khuseeyo Eh, mudane madaxweyne idinka iyo soomaaliya hore waxaa jiray wadahadallo waxa ugu dambeeyey wadahadalkii aad dhowaan ku yeelateen magaalada jabuuti ee dowladda jabuuti iyo dowladaha beesha caalamkuba idin dhexdhexaadinayeen kulamaa jiray loo ballansanaa in la qabto guddiyaa la sameeyey intaanu wararka ku hayno waxba kamay midho dhalin oo layskuma soo noqon halkuu gaabisku ka yimid halkayse imika wax marayaan waxaa ka baxday qolada muqdisho maanta cidda muqdisho ka talisaana uma jeeda wada hadal iyagay jirtaa laakiin hawshaa waktiguna walabaya ka baxday madaxweyne haddii aan gunaanadka ku dhowaado waraysigan gudaha somalilan ayaan jeclay inaan su-aalkaa weydiiyo hadda waxaa socda diiwaangelinta dadkii aan hore u haysan kaadhadhka codbixinta ee somalilan waxaa kusoo foolle doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ma noo sheegi kartaa xilliga ay doorashadaasi dhacayso ama suurtagal ma tahay in sanadka soo socda dhexdiisa doorashadaa isku sidkan la qabto labada doorasho waysa saaran yihiin bisha may baana qabsoon doonta haddii aan la yidhaahdo hawsheeduna waa la bilaabo way socotaa waxaana insha allahu may wiilka u dambeeya la qabanaya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o e da sahre ciidla nuur